الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به in allaha kaana samiican basiira ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabbey madyarow cusmaan da'diisuna tahay afartan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weerarro gaalada ka geysteen wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabbey madyarow cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayo jawaasiista jubbaland waxaa maalin isoo wacay murtad lagu magacaabo cabdulaahi cadaawe wuxuuna ii soo bandhigay arrin arrintaas oo ah jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna ii soo diray inaan soo ogaado meel ay joogaan shabaabka waana ka aqbalay kadib waxaan bilaabay inaan u gudbiyo xogaha mujaahidiinta maalin ayaa waxaa cabdidhoore yimid mujaahidiinta waxaan u gudbiyey gaalada kadib cabdulaahi cadaawe wuxuu igu yidhi kismaayo imaaw waan u tegey wuxuuna ii soo bandhigay isla shaqadii hore waan ku waafaqay wuxuu i siiyey lacag yar waana ka soo tegey waxaan imaaday cabdidhoore kadib waxaan bilaabay sahan waxaan soo sahansaday maduulow waxaana soo indhaindheeyey meel ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta kadib waan gudbiyey saddex maalmood kadib waxaa ii yimid gaaladii waan u tegey waxaan raacay gaarigood waxaana tusay geedkii ay deganaayeen mujaahidiinta waxaana ka dhacay dagaal adag muddo kadib meel cabdidhoore u dhow oo qarmo la yidhaahdo ayay jabhad imaatay waana u gudbiyey way cabsadeen mana soo bixin sidoo kale laba nin ayaan u bandhigay inay igala shaqeeyaan jaasuusnimada wayna iga aqbaleen waxaana la isoo xiray annagoo wada shaqaynayno xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane cabbey madyarow cusmaan iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in cabbey madyarow cusmaan falka uu ku dhacay yahay mid gaalnimo ah labo fiiro gaar ah jaasuuskan horey ayaa looga fuliyey xadka almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنا يؤفكون أما بعد ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aadan daahir macalin maxamed da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo b s taridada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan daahir macalin maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa saxa inaan la shaqaynayay shabakadda waasiis ah una shaqaynayso maraykanka iyo murtadiinta maalin ayaa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan shabakaddaas wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu ila hadal siiyey nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo la yidhaahdo maxamed cali waana isfahamnay kadib wuxuu ii diray xogaha mujaahidiinta inaan u soo gudbiyo shaqada aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta kana shaqaynayay gudaha muqdisho laba ka mid ah waa la qabtay midka kalena waa lagu fishilmay qabashadiisa labo waxaan u gudbiyey nambarada laba nin oo ka tirsan mujaahidiinta saddex sidoo kale waxaan wax ka ogaa duqaymo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan shabeellada hoose waxaana ka mid ahaa duqayntii uu ku shahiiday macalin cabdisalaam oo ka dhacday kuunyo barow afar waxaan cadowga u gudbiyey macluumaad fara badan mar kale waxaa siyaalo kala duwan shaqo jaasuusnimo igu soo bandhigay laba murtad oo ka kala tirsan b sta muqdisho iyo koonfur galbeed waan ka aqbalay wax shaqo ahna lama qaban sidoo kale maxamed cali wuxuu shareexooyin iiga soo dhiibay muqdisho si aan ugu dhibaateeyo mujaahidiinta anigoo oon gacanta ku dhigin ayaa la i qabtay muddada aan la shaqaynayay waa afar sano dhammaan shaqadaas waxaan ku qaatay konton dollar eedaysanaha labaad cabdullaahi maxamed xasan da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo b sta riddada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdullaahi maxamed xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka aniga oo ku sugan afgooye ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo ashuumow waana ka aqbalay wuxuuna igu xiray murtad lagu magacaabo tuugmadow wuxuuna ii diray inaan u soo farmuuqo dadka muslimiinta ee ku cusub magaalada iyo inaan u soo indhiindheeyo waddooyinka waxaan soo farmuuqay dad shacab muslimiin ah oo degganaay afgooy waana la qabtay sidoo kale waxaan farmuuqay nin mujaahid ahaa guri uu ku jiray wuxuu wuu dagaalamay murtad ayuu dilay isagana wuu shahiiday waxaan sidoo kale habeenkii dadka ka dhici jiray moobeelada kadib waxaa isoo wacay nin aan isnaqaanay oo la yidhaahdo cabdirasaaq lana shaqeeyo balaag watar oo ay leedahay yahuudda sida cabdirasaaq ii sheegay wuxuuna iigu ballamiyey hoteel ku yaallo muqdisho qaad ayaana wada codnay wax yar kadib waxaa iga tegey dhimirkii muddo kadib waxaan soo miirsaday anigoo kursi ku fadhiya korka oo dhanna ijajaban yahay kadib waxaa qolka igu soo galay cabdirasaaq naag soomaaliyad ah nin caddaan yahuud ah iyo nin madow kenyaati ah kadib waxay i tuseen muuqaal anigoo liwaadla igu samaynayo sidoo kale waxay iga duubeen muuqaal kale oo aan ku qirinayo inaan ka tirsanahay al-shabaab dowladdana la qaatay wada shaqayn buuxda waana la ii meeriyey shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin kow naagtii ayaa waxay ii dhiibtay mobel extu ah waxay igu tiri waxaad u tagtaa cabdirasaaq wuxuu ku dhahona sameey wuxuuna igu yidhi mobeelkan qaad waxaad u geysaa nin lagu magacaabi jiray cali buule oo ka tirsan shabakadaas horeyna mujaahidiintu ay u dileen waxaan ugu geeyey duleedka afgooye labo waxaan ka soo qaaday mar labaad qalab yar sidii hore ayaana ugu wareejiyey isla ninkii hore saddex mar kale waxaan ka soo qaaday mobel extu ah cabdirasaaq ayaa wuxuu igu yidhi waxaad gaddaa dharka mootada kadibna dhexgeli mobeelka waxaana ku wareejiyey nin uu igu soo xiray afar waxaan ku xiriiriyey nin iyaga la shaqeeya shan sidoo kale waxaan wax ka ogaa laba duqeen oo ka dhacday shabeellada hoose mid ka mid ah duqeyntaas waxaa ku shahiiday hal qof midda kalena waxay ku dhacday meel cidlo ah kadibna waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa afar sano dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago aan badnayn eedaysanaha saddexaad cabdulqaadir xasan xuseen oo loo yaqaano qooley da'diisuna tahay afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya ciidanka riddada gaar ahaan gorgor bangaraaf jabuutiyaan iyo macwiisleyda joogta hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulqaadir xasan xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin la yidhaahdo sheekh abuukar cali maqaney oo ah xildhibaan riddada ka tirsan waxaan uga tegey jowhar isaga iyo xaandooy oo ugu magacaaban riddada guddoomiyaha gamboole iyo doofarow oo ah taliyaha macwiisleyda waxay ii soo bandhigeen inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waan ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan xogtooda iyo nambaradooda u gudbiyey lix qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan macwiisleyda la fuliyey afar weerar oo ay ku soo qaadeen deegaanada kale ah cali caddaaw jameeco cabdi caddaay gololey gololey bishaaro iyo dudundheer aniga ayaa hor socon jiray waxayna geysteen arbushaad iyo burburin hanti intaas kadib waxaan jaasuusnimo kula heshiiyey nin sarkaal ah oo watay ciidanka gorgor waxaana igu wareejiyey doofarow howlgallada aan la fuliyey murtadiinta gorgor waa sidan waxaan u sahmiyey deegaanka show wayna soo weerareen aniga ayaana soo kaxeeyey oo magaalada keenay waxayna ka dhaceen hanti badan waxaan hog ka gudbiyey tiro laba jeer ah gamboole weerar ayay ku soo qaadeen shan qof oo muslimiin ah ayaana ku shahiiday mar kale ninkii heystay gorgor wuxuu i baray murtad ka tirsan saraakiisha bangaraaf lana yidhaahdo cabdinajiib wuxuu iga codsaday cabdinajiib inaan la shaqeeyo oo xogaha mujaahidiinta aan u soo gudbiyo waan ka aqbalay howlgallada aan la fuliyey bangaraaf waxaa ka mid ah kow waxaan mar labaad xog ka siiyey show kadib waa ay soo weerareen waxay gubeen isbitaalka iyo ceelkii laga cabaayey biyaha aniga ayaana ka soo kaxeeyey cali caddaaw waxayna sii mareen wardhiyaan ceelka ayayna ka gubeen labo gamboole ayaan u soo sahmiyey waambata ayaana aniga ka soo waday wayna soo weerareen waxaana ku shahiiday saddex qof oo muslimiin ah saddex waxaan xogtooda siiyey rag ku sugan deegaanka cali caddaaw kana tirsan mujaahidiinta wayna soo weerareen wax khasaare ahna kama dhicin intaas kadib waxaa i wacay nin la yidhaahdo coomow oo ah guddoomiyaha jalalaqsi wuxuuna ii sheegay inaan la shaqeeyo ciidanka jabuuti oo xogaha mujaahidiinta aan u soo gudbiyo waan ka aqbalay waxa aan la qabtayna waa sidan waxaan xog ka siiyey deegaanada kale ah jimbiley bilaal ilaa lafoole muddo laba jeer ah ayay soo weerareen wax khasaare ahna kama dhicin labo waxaan soo sahmiyey deegaanka gumarey wayna soo weerareen saddex waxaan xog ka siiyey deegaanka baraakada gaduudan wayna soo weerareen afar deegaanka biiguur xogtiisa ayaan siiyey way soo weerareen waxaan macwiisleyda siiyey dhowr mar lacag aan qabiilka ka soo aruuriyey shaqooyinkan dhammaan waxaan ku qaatay lacago aan shaqadaan waday waa saddex sano eedaysanaha afaraad mawliid cabdulaahi cabdow da'diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro gaalada ka geysteen wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane mawluud cabdulaahi cabdow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayo jawaasiista jubbaland waxaan falka jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo cabdulaahi caasho kana tirsan murtadiinta biroola degan wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabnaa inaad noo soo gudbiso wixii al-shabaab ah oo nagu soo wajahan waana ka aqbalay waxaan u qaabilsanaa xog aruurin iyo sahan afar jeer ayaan u gudbiyey ciidan mujaahidiin ah meel aan ku arkay waxaana la shaqaynayay muddo laba sano ah mar kale waxaa ila soo xiriiray murtad la yidhaahdo maxamed boorow wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana la qaatay tiro afar jeer ah ayaan u gudbiyey macluumo ku saabsan mujaahidiinta muddo lix bilood ah ayaan sidaas ula shaqaynayay wixii aan helana toos ayaan ugu gudbin jiray muddo kadib waxaan is aragnay murtad lagu magacaabo sulaymaan cumar gariiji wuxuuna ii soo bandhigay fal jaasuusnimo ah waana ka ogolaaday isla markiiba waxaan bilaabay in aan raadiyo xogaha mujaahidiinta wuxuuna igu sii xiray murtad lagu magacaabo aftiin fadhag xag walba oo aan ka helo mujaahidiinta labadooda ayaana wada siin jiray waxaana la shaqaynayay labadaa nin muddo laba sano ah eedaysanaha shanaad mukhtaar sheekh ibraahim cumar da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaasiista ethoobiya uuna u gacangeliyey dad muslimiin ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane mukhtaar sheekh ibraahim cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay sirdoonka ethoobiya anigoo oo jooga doolow ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo maxamed shuuriye oo ka tirsan jawaasiista ethoobiya waana ka aqbalay wuxuuna ii ballanqaaday lacag bil walba ah waxaana la ii diray inaan macluumaad ka keeno mujaahidiinta waxaana u gudbiyey xogta afar nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la wada qabtay sidoo kale waxaan ethoobiya u gacangeliyey hanti ay lahaayeen mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayay waa saddex bilood waxaana la isoo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaas xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة الإسلام الله أكبر
الإسلام بشرى إننا